bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu dhegeystayaal jimco wanaagsan kusoo dhawaada warka subaxnimo ee radio muqdisho dadkii ka barakacay magaalada dhuusmareb ee xarunta gobolka galgaduud xasaaradii dhowaan ka dhacday ayaa qaarkood sheegay inay dib ugu laabteen magaalada iyadoo sidoo kalena ammaanka magaalada si weyn ay u adkeeyeen ciidanka etoobiya halkaasi ku sugan wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa si weyn loogu soo dhoweeyey dalka koonfur afrika halkaas uu u tegay howlo shaqo ciidanka bileyska dalka kenyan waxay sheegeen inay gacanta ku dhigeen laba nin oo ay sheegeen inay qorsheynayeen inay qarxiyo la beegsadaan xarun ay leeyihiin ciidanka bileyska dalkaasi mas-uuliyiin ka tirsan dowladda sweden ayaa ka qayb galay daawashada ciyaar saaxiibtinimo u dhexaysay kooxda soomaalida ee xeega darafka iyo koox kale taasoo dalkaasi lagu qabtay ciidanka badda ee dowlad goboleedka puntland waxay sheegeen inay qabteen ilaa shan doonyood oo la tilmaamay inay si sharci daraha ugu kalluumaysanayeen xeebaha soomaaliya ee deegaanada puntland akhbaaraadka caalamigan waxaa ugu waaweyn dood aada u kulol oo u dhexaysa musharaxiinta xisbiga jamhuuriga ayaa xalay lagu qabtay waddanka maraykanka
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda f m k dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aaladda satalaydka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena rediyo muqdisho net iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka rediyo muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
waa subaxnimo jimcaha afarta bisha saddexaad ee maarj sanadka laba kun iyo lix iyo tobanka intaasi qodobadii wararkeena uga door kuran ayay hayeen dhegaystayaal haatan warkii oo dhan dadkii ka barakacay magaalada dhuusmareeb ee xarunta gobolka galgaduud dagaaladii ama rabshadii dhowaan ka dhacay halkaasi ayaa la sheegaya in qaarkood ay dib ugu laabteen magaaladaasi iyadoo kuwa kalena wala sheegaya in weli ay ku sugan yihiin deegaanadii ay u barakaceen oo xaalado dhanka nolosha oo aada u adagna halkaasi ku haysato sidoo kale dhuusmareeb magaaladaasi waxaa lagu soo waramayaa in ciidanka etoobiya ku sugan si weyn ammaanka ay u adkeen islamarkaana fariisimo cusub ay ka samaysteen qeybo ka mid ah magaalada dhuusmareeb taas oo ay uga hortegayaan in haddii ay suurtagal tahay maleeshiyaadka kooxda ogus al-shabaab ay ku soo dhexdhuuman karaan islamarkaana ay ka faa'iidaysanayaan rabshadihii dhowaan halkaasi ka dhacay haddaba si aan wax badan ugu ogaan waxaan gordhaweyto telefoonka dhuusmareeb kula hadlay wariyaheenna maxamed deeq cabdi maxamed waxaana ugu horeyntii weydiiyey bal inuu ka warbixiyo xaaladda magaalada dhuusmareeb
waad mahadsantaha run ahaantii magaalada dhuusmareeb ee xarunta gobolka galgaduud xaaladeeda saakay iyo shalayba aada ay u wanaagsaneyd ilaa xalay run ahaantii amnigeeduna aada ayuu hadda u wanaagsan yahay inkastoo ciidamada amisom gaar ahaan kuwa etoobiya ee fariisimada fanayiintii lasoo dhaafaba ku lahaa magaalada dhuusmareeb ay xalay isku wareejiyeen ama ay la wareegeen dhinaca bari ay ciidamadu fariisimo cusub ka samaysteen iyagoona markii hore dhinaca koonfur galbeed magaalada ka deganaay oo rug weyn halkaasi ku lahay marka runaantii ciidamo fara badan ayay halkaasi geeyeen ciidamada amisom gaar ahaan kuwa etoobiya marka dhaqdhaqaaqyo ayayna shalay gelinkii dambe ilaa xal maqribnimadii ka sameeyeen iyagoona meelaha qaar lagu arkayay ciidamada etoobiya oo aan horey loogu arki jirin meelahaas oo aysan tegi jirin marka run ahaantii magaalada amnigeeda hadda aada ayuu u wanaagsan yahay dadkii magaalada dagaalkii maalmihii lasoo dhaafay ka dhacay oo maalnimadii baraa ma qaarkood soo laabasho ayay sameynayeen ilaa shalay gelinkii dambe dad ayaa soo gelayay inkastoo weli dadka qaar deegaanadii ay tageen ay weli ku maqan yihiin marka run ahaantii xaaladda magaalada aada ayay hadda u wanaagsan tahay ganacsigii iyo sidoo kale goobihii caafimaadka iyo socodka gaadiidka intaba waa uu soo laabtay goobaha waxbarashada iyaguna waa ay shaqeynayeen inkastoo maanta maalin fasax ah ama isbuuca fasaxiisa jimcaha ay tahay marka run ahaantii xaaladda guud ee magaalada marka la eego aada ayay u wanaagsan tahay maxamed eh, goobahan hadda aad sheegtay in ciidanka amisom ee etoobiya ka tirsan ay isku wareejiyeen oo ama ay isku gadaameen ciidankii awal hore ku sugnaa ee ahlu sunna ma joogaan mase waa laga bedelay
Een, runtii ahlusunna iyaguna een, waa ku sugan yihiin magaalada oo gudaha magaalada ayay ku jiraan balse een, waxaa ku badan oo hadda si rasmi ah u jooga ciidamada etoobiya ee amisom Een, waxaana u badan jilcadayaasha dhinaca bariga kasoo gala magaalada dhuusamareeb oo ka yimaada deegaano dhowr ah oo magaalada dhuusamareeb hoostaga marka run ahaantii een, halkaasina ciidamada ayaa jooga oo hadda amniga een, si wanaagsan u sugeeya lana wareegay marka runtiina wax dhibaato ah dadka shacabka ah kalama aysan kulmin oo si caadi ah ayaa ganacsigii iyo isu socodka gaadiidka oo u soconaya Eh, maxamed ma dagaalkii ayaan dhowd ka dhacay imuu daba socdaa mise cabsi kale iyo dhaqdhaqaaqan hadda ciidanka etoobiya maxaa lagu micineeyey
Een, run ahaantii een, dadka marka aad la sheekaysato waxyaabo kala duwan ayay kuu sheegayaan Een, qaar kamid a een, dadka oo aan wareystana waxay ii sheegeen amaba waxaa laga yaabaa dadka arrimahaasi u dhuun duleela markaan wax ka weydiiyey Een, laba wejiba waa ay noqon kartaa oo dagaalkii een, maalin ka hor ka dhacay magaalada in arrinkani uu daba socdo sidoo kale waxaa jira in maleeshiyaadka argixisada ay ugus meelo kamida gobolka galgaduud weli ay ku sugan yihiin marka een, cabsi laga qabo in ay kusoo dhex dhuuntaan maadaama magaalada dagaal uu ka dhacay taas iyadoo laga duulayo ama laga hortegayana ciidamadu een, saldhigyadaasi cusub ay bariga magaalada dhuusamareeb ka samaysteen marka runtii guud ahaan marka la isku soo xooriyo waa sugidda amniga waxa ciidamadu halkaasi ay u tageen maxamed dhanka kale dadkii ka barakacay eh, magaalada dhuusmareeb eh, dib ma ugu soo laabteen magaalada Een, waad mahadsan tahay sida aan horey kugu sheegaba dadkii weli qaar ayaa banaanka ku maqan ama deegaanadii ay gaareen oo xabadda ay ku baxsadeen weli dad ayaa jira oo dadku shalay gelinkii dambe ilaa shalay oo dhan qaarkood ay soo laabanayeen oo la arkayay gaadiid een, ka imaanaya dhinaca een, baadiyaha ama meelihii dadku gaareen oo magaalada soo gelaya kaas oo sida ama kuwaasoo sida een, caruur iyo haween dad u badan iyo maaragtay waxyaabihii ay magaalada kala qaxeen marka runaantii dadkii weliba uu maqan yahay balse een, qaarkood waa ay soo laabanayaan waayo een, ma tahli karaan dadku inay een, dhulka miyiga ah ama duurka kusii maqnaadaan qoraxda oo aada u kulul awgeed meelaha qaarna biyo la-aan iyo hoy la-aan intaba ay ka jirto
aad buu mahadsan yahay maxamed deeq cabdi maxamed ayuu kaasiyaa wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka soomaaliya ee ee koonfur galbeed ayaa waxaa la sheegay in si weyn loogu soo dhoweeyey dalka koonfur africa halkaasi oo howlo shaqo u tegey wasiirka warfaafinta iyo wacyigelinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane xasan cabdi maxamed ayaa si weyn loogu soo dhoweeyey magaalada port elizabeth ee dalka koonfur africa halkaasoo uu jaaliyadda soomaaliyada gobolkaasi ay si diiran ugu soo dhoweeyeen wasiirku xasan cabdi maxamed wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa waxaa soo dhoweyntiisa kadib loo gelbiyey hoteelka uu ka degi lahaa magaaladaasi muddada uu halkaasi ku sugan yahay islamarkaana uu howlaha shaqo uu dalka koonfur africa u tegay halkaasi uu joogo xubnaha jaaliyadda soomaaliyeed ee dalkaasi koonfur africa gaar ahaan kuwa kasoo jeeda deegaanada koonfur galbeed oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa sheegay inay si weyn usoo agaasimi doonaan kulan ka mid noqonaya islamarkaana ay ku warbixin kala qaadan doonaan jaaliyadda iyo wasiirka halkaasi oo wasiirku kaga warbixin doono xaaladda guud ee dalka soomaaliya wasiirka ayaa dhankiisa warbaahinta qaranka la hadlay ayaa sheegay inuu si aada ugu mahadcelinayo soo dhoweynta jaaliyadda ay u sameeyeen waxaana uu sidoo kale xusay in sidoo kale mahadcelin u jeedinayo safaaradda soomaaliya ee dalka koonfur africa ay ku leedahay waxa uu sheegay in jaaliyaddu warbixin guud ka siin doono xaaladda dalka iyo tan deegaanada koonfur galbeed taas oo uu sheegay in xogtaasi labada dhinac isdhaafsan doonaan jaaliyadda soomaaliyada ee ku sugan ee dalkaasi koonfur africa ayaa maantoo jimcaha salaada jimcaha kadib waxaa la filayaa in wasiirku uu kulan la qaato islamarkaana warbixino halkaasi ay ku wada dhegaystaan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda sweden ayaa ka qayb galay daawashada ciyaar saaxiibtinimo u dhexaysay kooxda soomaalida ee xeega barafka iyo koox kale oo ka dhisan dalkaasi sweden cabdiraxmaan xudayfi ayaa warkan sweden inoogu soo diray cayaar saaxiibtinimo u dhexaysay kooxda somaali band ee xeega barafka iyo kooxda magaalada stockholm ayna ka qayb galeen daawashadeeda wasiirooyin madax ka tirsan dowladda sweden iyo madaxda jaaliyadda soomaaliyeed iyo dadweyne aada u fara badan ayaa lagu qabtay magaalada stockholm wasiirka cayaaraha ee dalkan sweden gabriel wekstrom oo goobta ka hadla ayaa sheegay inuu aada ugu faraxsan yahay in dhallinyaro soomaaliyeed oo reer sweden ah ay cayaartan ay ku matalaan qarankooda iyagoo kor u qaadaya calankooda gudoomiyaha jaaliyadda soomaaliyeed ee dalka sweden mudane cabdilcasiis geedi ayaa isagana goobta ka akhriyay warqad isugu jirtay salaan mahadnaq iyo cudurdaara taas oo ka socotay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo la filayay inuu booqasho rasmi ay ku yimaado dalkan sweden hase yeeshee dib u dhiga booqashadiisa waxaana cayaartan ay qeyb ay ka ahayd madaxweynaha in la tuso inay jiraan koox soomaali ah oo cayaarta cayaarta barafka lagu dul cayaaro garoonka cayaartani ay ka socotay oo dadweyne aada u fara badan oo ka socday labada shacab ee soomaaliya iyo sweden ayay soo xaadireen ayaa waxaa ka dulbabanayay labada calan ee jamhuuriyadda soomaaliya ee calanka dalkan sweden runtii maanta dareenkayga lama soo koobi karo wax aan ku qiimeeyo haba yaraate ah oo aan dhihi karo sidaasuu yahay ma jirto sababtoo ah waxaad arkaysaan in dhallinyaro soomaaliyeed oo waddankan iyagoo yaryar soo galay ay maanta garoonkii barafka ay la ciyaarayaan dadkii waddankan yaraanta lagu soo bilaabay in macnaha lagu carbiyo qaabka loogu ciyaaro intaasoo shacaban ay ka soo qayb galeen oo ay ka kala yimaadeen wadamada waddanka gudihiisa iyo qaarkood dibadda ka yimid kuwaasoo markii horena ujeeddadooda ay ahayd inay la kulmaan madaxweynihii soomaaliya waddanka imaan lahaa aysan u noqonin safarkoodii dib u noqonin oo ay joogeen oo ay ka qayb galayeen ciyaartan marka maanta aad iyo aadaan u faraxsannahay runtii waxayna ka mid tahay maalimaha maalmaha taariikhiga ah oo waddankan sweden runtii aan meel gaara uga qori doono insha allah dhallinyaradan inta ugu badan waxay yimaadeen afartii sano u dambeysay ayay dalkan yimaadeen waxayna ka yimaadeen soomaaliya inay bartaan ciyaarta xeegada kuna ay bartaan kabaha sida midada camal ama sakiinta camal ee lagu socdo barafka dushiisa haddana ay ku ciyaaraan kuna matalaan qarankooda iyo calankooda aad arkayso halkan inuu ka babanayo muwaadin kasta oo soomaaliya ayay waxay ayay ku tahay dareen aad u weyn aniguna dabcan dareenkaas mid la mid iyo mid run ahaantii aad saamayn weyn igu yeeshay ayaan maaragtay la wadaaga mar walba maadaama oo aan ahay guddigayaashii ama asaasayaashii kooxdan marka dareenkaygu run ahaantii aad ayuu u weyahay waxaan ku sugannahay zinganistan e p ee ku taallo ringwegen waxaa halkan ku kulmaya qarankii soomaaliyeed ee kubadda barafka ay la cayaarayaan dhallinyarada stockholm waa cayaarahan lagu aqoonin qaaradda africa nasiib wanaag soomaaliya waxay ka mid noqotay waddamada ugu horeeyey ee abaabulo cayaarahaneeto waxaanan mahaddeeda leh dhallinyaradii iyo maamuladii ka soo shaqeeyey iyo deegaanka ka soo shaqeeyey ugu farxa annagoo joogno mataqaanaa waddan oo yurubian ah oo barafka cayaaray in koox matalaysa magaca soomaaliya ay ku cayaaraan aad aad ayuu u farxay waa wax lagu farxa aad dareenkeyga wuxuu marayaa maanta boqolkiiba boqol wax farxad ku daahan joognaa Somali National Ice Hockey teamkeena wadanka Soomaaliya ee magaceena xambaarsan ee dhalinyarada mustaqbalka oo soo bandhigay ciyaar aan loogu baran qaaradda Afrika iyo qaarada kaleba iyo yacni waa waxaan la koobi karin dareenka mataqaanaa ciyaalkan ay horumar ku gaareen laakiin maanta waxaan taaganaa cimriga garaage soomaali baraf ku ciyaaraysanaan la joogna alxamdulilah waa maasha allah waa maalin taariikhi ah inaan cimrigayga na gaarsiiyo ilaahay na gaarsiin doono inaan aragno dhalinyar soomaaliyeed oo baraf ku ciyaaraysa sidii kubaddii oo kale waagii horeeto ciyaaro kale maadaama ay dheli jiraan haddana aan dhaqani waxbaan u lahayn ay tahay alxamdulilah kule dareenkayga lama qiyaasi karo laakiin aad ay aad u wanaagsan yahay waa maalin taariikhi ahaan leeyahay ugu dambayntii cayaartan oo aada u xiiso badneyd ayaa waxa ay ku soo dhammaatay siddeed gool iyo hal gool oo ay guushay ku raacday kooxda magaalada stockholm cayaarta xeegada ee barafka lagu dal cayaaro ayaa kooxdan soomaaliyeed ee ka dhisan magaalada borlank ee waddanka sweden waxa ay cayaar saaxiibtinimo ay ku dhex maraysay magaalada stockholm koox ka dhisan magaalada stockholm waxaana cayaartan la filayey in safarka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud uu ku imaan lahaa uu daawan lahaa cayaartan hase yeeshee maysan suurtogelin cayaartan ayaa waxaa ka soo qayb galay dadweyne aad u fara badan oo ka socda labada dhinac soomaaliya iyo sweden waxaana cayaartu ay ahayd mid aad iyo aad u xiiso badan cabdiraxmaan xudeyfe somalishal t v stockholm sweden ciidanka baleyska dalka kenyan waxa ay sheegeen inay qabteen laba nin oo ay sheegeen inay qorsheynayeen inay qaraxyo ka fuliyaan ama ay la beegsadaan xarun ciidanka baleyska ay leeyihiin talaadadii lasoo dhaafay ayaa ciidanka baleyska dalka kenya waxay gacanta ku dhigeen laba nin oo midkood uu yahay balayska kenya ka tirsan yahay kuwaasoo la sheegay inay qorsheynayeen inay qaraxyo ku rakibaan goob lagu waday inuu booqdo madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta wargeyska stanra ee kasoo baxa dalka kenya ayaa qoray warbixintan waxaana uu sheegay in labada nin la qabtay ay rabeen inay walxaha qarxa ku xiraan dugsiga tababarka ciidanka balayska ee xaafadda embakasi ee magaalada nairobi halkaasoo madaxweyne uhuru kenyatta lagu waday inuu ugu qayb galo munaasabad tababar loogu soo xirayey kun sagaal boqol toddobaatan iyo lix sargaal oo cusub kuwaas oo ka mid noqonaya ciidanka balayska dalka kenya labada nin oo mid ka mid a uu askari balays uu yahay ayaa loo gudbiyey xarunta baarista argagixisada dembiyada la xiriira ee dalka kenya arrintan ayaa timid dhowr maalin kadib markii horjoogaha sare ee maleeshiyaadka kooxda al-shabaab ee ka howlgala gudaha dalka kenya axmed iimaan cali uu ku hanjabay inuu weeraro culus uu ka fulin doono ciidda dalka kenya ciidamada badda ee dowlad goboleedka soomaaliyada ee puntland waxay sheegeen inay qabteen ilaa shan doonyood oo ay tilmaameen inay si sharci daraa howlo kalluumaysiga ugu wadeen xeebaha soomaaliya ee deegaanada puntland cabdirasaaq diiriye faarax oo ah taliyaha ciidanka badda oo la hadlay b b c da qaybteeda soomaaliga ayaa ka hadlaya doonyahaasi la qabtay iyo waxyaabaha ay ka yeeli doonaan dhegeystayaal halkaas warkaasi kala socotaan waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya musharaxiinta xisbiga jamhuuriga ee u tartamaya madaxtinimada dalka mareykanka ee doorashada nofembar sideedeeda ee soo socota la qaban doono ayaa xalay waxaa la sheegay in lagu qabtay magaalada detroy ee dalkaasi mareykanka musharaxiinta xisbiga jamhuuriga oo kale ah marco rubio ted cruz iyo kuwo kale ayaa waxay si aada u weerareen musharaxa isku xisbiga ay yihiin donald trump kaas oo loogu bartay hadallada xanafta leh islamarkaana kicinaya ugana soo horjeedo guud ahaan muslimiinta iyo diinta islaamka waxaas la sheegay in doodaasi oo a si kulol u socotay islamarkaana si toosa loogu daawanayay t v-ga fox news ee dalka mareykanka laga leeyahay ayaa waxa ay musharaxiintu aheen kuwo si aadaha u weeraray ninkaasi maalqabeenka ee donald trump waxaa sidoo kale guud ahaanba dalka mareykanka siyaasiyiinta caanka oo uu ka mid yahay ninkii madaxweyne obama la tartamay saddex sano ka hor inuu mitrumni ninka lagu magacaabo inuu dadka mareykanka ugu digay inay u xishaan islamarkaana loo doorto musharaxa xisbiga jamhuuriga uu qaybgala doorashada dalka mareykanka sideedda nofembar ee soo socota ka qabsoomi doonta gudaha dalkaasi mareykanka dhegeystayaal warkii subaxnimo oo aad ka dhageysaneyseen radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya subaxnimadan oo jimcaha waa naga inta warka anigoo cali cabdiraxmaan ayaa idiin soo saaray halkan idinkala socodsiinayey intuu socodayna farsamadii faada cabdigaas ayuu haatan iyo kulan dambe sidaa iyo nabadgelya wasalaamu calaykum waraxmatullah